marka la fiiriyo cilmiga asalka horumarka xiriirka iyo sida ay u shaqeeyaan bulshooyinka dunidan dabaqadaha bulshadu aadaaba waxay ka turjumaan qayb ka mid a bulshada oo ay midayso haynta iyo habnololeedka dhaqandhaqaale ee ay kaga duwan yihiin bulshada inteeda kale iyadoo laga shidaal qaadanayo habka dhaqaalaha uu ku dhisan yahay waxaa abuurmidda dabaqadda ay ku xidhan tahay shaqooyinka ilaha dhaqaale iyo fursadaha ay dadku u haystaan inay helaan deganaansho maaliyadeed iyo kaabayaasha kale ee nololeed ee ay u baahan yihiin sida waxbarashada iyo caafimaadka taa ayaana keenaysa in bulshooyinka ay u kala baxaan dabaqad sare dabaqad dhexe iyo mid hoosaysa waana mawduuca warbixinteennan aanu ku eegayno guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya ku yaalla waxaa ka abuurmay dabaqado laakiin tusaalaha ugu wanaagsan waa caasimadda muqdisho oo faraqa u dhexeeya dadka uu aad u sii kordhayo dadka tujaarta ah way sii taajirayaan dadka fuqarada ahna xaaladda faqri ayay ku sii fogaanayaan maadaama aysan haysan shaqo iyo fursado kale oo ay nolosha hooseysa kaga bixi karaan magaaladu way dhismaysaa wayse kala qaybsan tahay marka laga eego nolosha dadka iyo heerka maciishadda iyo qiimaha guryaha
hadda muqdisho laba dabaqadaa dadku hadda la hadal haaya dabaqad waxaan u dhaqaanaa anaku diishley iyo diifley yaxye sheekh caamir waa dhaqaalayahan soomaaliyeed oo horey ula soo shaqeeyey bangiga adduunka kuna nool magaalada muqdisho dabaqada sare ee hadda dadku u yaqaaniin diishleyda waxay ka waa dabaqad u badan ganacsato siyaasiyiin dadka hay-adaha u shaqeeyo diyaasbarada iyo nuucsaasa mujtamaca waxay ka yihiin boqolkii labo laakiin dakhliga soo galo boqolkii waa lixdan iyo shan oo ka koobmaa halka dabaqada diifleyda aan u naqaano oo boqolkiiba sagaashan iyo sideedda kale ah dakhliga soo galo waa boqolkii soddon iyo shan waxaa laga yaabaa dabaqadan diifleyda waxay ku qadeeyaan masalan qado keliya inuu ugu fadhiisto shan iyo toban dollar ilaa soddon dollar dabaqadan kale oo danleyda ah ama duruuf hayso qaxooti ah qoladan i d b iskaleero internal displated magaalada marba xaafad u cararayay shaqaalahan simi voluntaryga ah oo wax joogta aan ku shaqeyn waxaa laga yaabaa dakhligooda inuu yahay hal dollar ilaa shan dollar marmarka qaarna waa toban dollar oo helaa maalin maalin laakiin wax garanti dhayli ah ma ah waa marmaray soo gashaan
haddaan tusaale ahaan maskaxda ka sawirno diilinta kala duwanaanshaha muqdisho waxaa kugu soo dhacaya jidka maka almukarama iyo wixii waqooyiga ka xiga marka laga reebo suuqa bakaaraha oo ganacsiga dartii laga yaabo in qiimaha guryaha aysan ka jabnayn kuwa dhinaca kale ka xiga waddada maka almukarama wax kastoo way kala duwan yihiin iyadoo ay ku xidhan tahay hadba dhinaca aad magaalada ka joogto haddaba maxaa keenay kala duwanaanshaha dadka waa kan yaxya mar kale
ma jiro regular income dakhli joogtoa qofka uu ku tashanaayo ma jiro dadka qaaraa aad si fudud xoolo u kasbaday marka dhibaatada timid waxay tahay waxyaabaha daruuriga dadkaan diishleyda ma tegi karaan bakaaroo kale wax kama soo gaban karaan kama soo gaban karaan madiinoo kale hurwaayoo kale ma tegi karaan marka meelahaasoo kale dukaanka ku yaal bacdama dad badan ayna u imaanayn dalabku hadduu yaraado sicirka hoos u dhaca laakiin dabaqadaa sare dukaamaka ay tagto oo dhaldhalaalayo habeenkii la socdo nooca dadka gelaya xataa siday u labisan yihiin waa ka duwan tahay xaafadahaas kale siday u labisan yihiin marka kan kharajka samaynayo dukaanada xisaabta inta aad soo qaadatid mashiin la marsiinayo oo bareeskana kuu soo qoraayo iyo dukaan xataa qaliga warqada ku qora aan haysan xataa isku sheega hadday tahay magaalada waa dabaqado kala duwan security-ga xataa isku mid ma ah xaafadaha qaarkood hadda aad ka hadlaysid habeenka ilaa toban saaca lasoo jeedaa business waa socona laakiin qolyaha kale kow iyo toban saac waa xeraya dukaanka
tusaale kale oo muujinaya dabaqadda sare iyo hoose ee magaalada muqdisho ay u qaybsan tahay waxa ah sicirada cuntada ee maqaayadaha iyo hoteelada muqdisho dadku waxay runtii waa dabaqad sare ee hoteelada oo kalento waxaa raashinka briiska afka briis oo kale tusaale ahaan la iibiyaa laba dollar liibaan axmed negeeye waa milkilaha laba maqaayadood oo isku magac ah oo ku yaala labada dhinac ee magaalada mide waxay ku taallaa jidka warshadaha halka tan kalena ay ku taallo jidka maka almukarama waxa uu ka warramayaa faraqa wadada marka almukarama maqaayada aan ku lahay waxa weye runaantii ama maqaayadaha ku yaalla marka aan qiyaasta aan kaa siiyo dadku waxay runtii waa dabaqad sare hoteelada oo kalanto waxaa raashinka bariiska halka bariis oo kalanto saalaan la iibiyaa laba dollar iyo wax kasii badan halka xabo cabitaan ama spreadka waxaa la iibiyaa hal dollar ama ilaa iyo laba dollar dadkan run ahaantii waxa weye waa boqolkiiba konton ama boqolkiiba toddobaatan oo dad gadan karo kuna ganacsan laakiin wadada warshadaha iyo wadada soddonka maqaayadaha ku yaalo oo weliba gaar ahaan ayaan ku leyn maaragtay wadada warshadaha dadka haafka bariis waxaa laga iibiyaa nus dollar run ahaantii boqolkiiba konton oo maqaayadaha dhinacan ku yaalo waa wada la xiray
qaar ka mida dadka ku nool muqdisho ayaan weydiinay noloshooda laba reer aan iska leeyahay laba reer markaasaan ku biilaa afartan laba doolar saddex doolar afar doolar waxaan helo reerkayga ayaan iskaga biilaa waxdan faaktoran waa shaqaystaa gaargacan aan iskaga xamaastaa galbiin halkan aan iskaga xamaastaa
maalintii adigu ugu yaraato adigu labaatan doolar labaatankaa doolar xaafadoo shan doolara xaafadan annagoo iskaa bunaana adiga toddoba doolara nagu baxdo xaafad kaloo aabbana adiga toban doolara ku baxdo halkaas saasay isku kala baxaan saasay isku go'daan markaas waa ku qanacsanaa noloshaas waa ku qanacsanaa aada ugu qanacsanaa noloshaas
harqaan waa shaqadayda maalinta ugu yaraan adiga isku celin toddobaatan ilaa siddeetan konton inta u dhexaysa oo lacag soomaali ah saddex doolar laba doolar meelaha aniga waxaan leeyahay afar carruur ah waa ku qanacsana wax alla keena waad wax alla keena waa ku qanacsana bishii ciyaalkii shan doolar dugsiaan u dhiibaa ani biyaa isticmaala oo isticmaala sidii doolar toddoba doolar bishii saasaan u isticmaala
waxa waaye dadna subixii madax waxay ku jarayohaayeen lama kun shilin dadna waxay ku jarayohaayeen labaatan doolar muddadii ka badnayd labaatanka sane ee soomaaliya ay burbursanayd dabaqadaha ka abuurmayey magaalooyinka waaweyn sida muqdisho oo kale dadkii u soo joogay waxaa ka mid ahaa makii xaaji banaadir oo aan marnaba meel uga bixin markii waa abwaan soomaaliyeed horeyna sugaan uga cabiray dhibaatada bulshada haysata gaar ahaan kuwa dabaqada hoose isagoo ku sugan magaalada muqdisho ayaan qadka teleefonka kula sheekaystay walaalkii colaadow markii adiga aad ka tegaysay magaaladan adigaba wax badan waad ka ogeed waxaa dhacday walaalkiiyo horta waxaa la waayey wax la yidhaahdo lacag oo dhan aaba la waayiba dabaqada koowaad iyo dabaqada dhexe iyo dabaqada saddexaad iyo dabaqada afaraad iyo dabaqada shanaad iyo ma jirto waxa lee waaye wuu wuu le waaye waxa waaye dadna subixii madax waxay ku jarayohaayeen lama kun shilin dadna waxay ku jarayohaayeen labaatan doolar dad subixii waxay ku quruucayohaayeen laba kun baaweyn oo tacbaane ama saddex kun dadna waxay ku quruucayohaayeen soddon doolar ama labaatan doolar noloshii horta weli waa kala dheer tahay ilaahay aa isku soo dhaweeyo ilaahay aa isku soo dhiso wi waawdaas maxay yihiin waxaan ka wadaa waxa waaye nolosha waxay ahayd mataqaanaa markaad suuqa tagtid sii baa u adeegi jirtid wixii tabartaali aha iibsa jirtid hadda waxa waaye ama kana iibseeyey ama kaas a iibseeyey waa kala dheeryihin marketa kan iyo kan waa isku dhowyihin laakiin kan iyo kaas waxaa la kala yidhaha wuu iyo waaw waa kala dheeryihiin macna laakiin waa la moodaya macnaa waxaan ka wadaa tawarta dadka dhinaca dhaqaalaha aan jin ahayn iskuna soo dhodhoweyn hataa iscarfinaynin kala fogaasho dheer aa jira xagga nolosha laakiin allah subxaana wa tacaala addoommadiisa ma dayacaayo kan subixii labada kun baalweynku quraacdana waa nool yahay kan labaatanka doolarku quraacdana waa nool yahay kan saddexda kun baalweyn madaxa looga jarana waa nool yahay kan soddonka doolar wejiga loogu dhaqana waa nool yahay adi waa lisla nool yahay saas le waaya waa gartay intii aad magaalada joogtay wax sugaana ama hal abuura oo aad ka samaysay arrintan dhaqaalaha kala duwan ama dadka kala liita ma jiraan oo aad bulshada la wadaagi karto maya bulshada aniga waxaan la hadlayba markii lacagta la waayey waxaan u noqonaynaa waxaan u noqonaynaa sagaashamaydiyaan u noqonaynaa markaan dhahayy ana jiri markaan dhahayy muuse shaah iyo dhiib maaxi costar isaar maanaboli iyo gey muxididiin alif ken maadey qaam iska baar mursal iyo macbiley xaajiyayaasha midkooda ood macriifa tihiin madiinaan u socdaa ama meel un ku sheeg maska diirta cambuulo iyo madaalka galey inaan maanta niraahno meherad noo noqon mayso mustaqbalaada rawaa rajamacaan badanoo midhaheed la cunaayo masaariifta carruurta mugdi bay ku jirtaa marasho iyo madaxsaar iyo minin ijaar ma awoodno mushahar meel laga dhiibo oo maciishada suuqda iyo maamulka qoyska looga moodi karaayo mar horaa u dambaysay inaan meesha yuruurno maalin daa'in marqaanno marxaladaa na tusaysa iyo macaanigayaal markaan dhahay waxa waaye waxaa lagu jiri xaaladaasaa lagu jiri waxaana ani ali shaqada waa soo bilaabnay shaqadan oo saxaafadda weliba raggii igu boori aa ku jirtaa oo igu boori marka wax badanna waad ka og tahay waayo adi markii bixinti weliba maaragti weli maaragti xaajada oo oo saasnayba iska ahayd aday nasirkaaga wax badan maanta marka mogtid arin walaalkeyga marka bacdaa dhuuqsaa lagu jiraa maya bacdaa dhuuqsana ma lagu jiro hadda hadda waxay joogtaa waxawaaye adig waa la moodooya alxamdulilah rabbilcaalamiin waxawaaye nolosha weli iskuma dheeli karna walaalkeyga
haddaba dabaqadan dhexe ee meesha ka baxday saamayn intay la eg ayay ku yeelan kartaa horumarka soomaaliya waa kan yaxe sheekh caamir mar kale dabcan mujtamaca markaad fiiriso wuxuu u samaysmaa si labada cirif waa u yaryahay wuxuu u yaryahay dabaqada hoosena mar inay yaraataa labaa dabaqada sare inay yaraato oo dhexdu ay ballaaraan laakiin haddii madaxii ugu ballaarto oo gadaal sii dub- dubladoo kale oo hoos usoo yaraado dhaqaale kordhaaya ma jiro marka xooggii wax soo saar ayaan laga faa'iidaysanayn
dhinaca kale saboolnimada iyo dembiyada waxa ka dhexeeya xiriir dhow sida ay sheegeen khubarada ka faalloota arrimaha dhaqaalaha iyo bulshada bangiga adduunka iyo qaramada midoobey ayaa labaduba heerka dembiyada waxay ugu jiraan meesha sare ee liiska waxyaabaha dal ka hor istaagi kara horumarka uu ku tallaabsan lahaa soomaaliya oo kale oo dadku ay u badan yihiin sabool gacan maran abuurmista dabaqad hoosaysa waa arrin abuuri karta niyadjab ku dhaca dhallinyarada ku nool meelaha noloshu hoosayso taasoo ku riixi karta inay ku biiraan argagixisada ama ay isku biimeeyaan badaha haddaba kobcinta dadka danyarta ah kaalintay leeg ayay ka qaadan kartaa horumarka iyo ammaanka uu dal leeyahay brofesor xuseen warsame waxa uu wax ka dhigaa jaamacadda calgary ee dalka kanada
waxaa taabatay qodob ay jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa laba kun iyo shantii isku dayday inay wax ka qabato xoog saarto guddi dhan oo ay hogaaminaysay gabadhii olbright la odhan jiray ee magaranaysa u ahaan jirtay clinton wasiirka arrimaha dibadda iyo dhowr madaxweyne oo kale oo masala madaxweynihii mary robinson ee ireland oo kale ka mid ahayd madaxweynihii tanzania hore uu ka mid ahaa uu ka mid ahaa nin aad dhaqaalaha arrimahaas oo kale ugu baas oo reer berua oo la yidhaahdo hernando disoto ka mid ahaa go-aankoogu ahaa siyaasadda in dadka danyarta xoogga la saaraa oo sharcigiiyaga u adeego oo xool xoolahooga ilaa la ilaaliyo oo xoogooga la ilaaliyo oo maxkamaduhu u furaadaan waa siyaasad aad ugu wanaagsan bay ahayd dhinaca siyaasadda iyo iyo nabadgelyadaba isla markaana aad ugu wanaagsan dhinaca dhaqaalaha waayo waxay yidhahdeen markaad qofkii wixiisuu sharciyeyso oo sharcigii mariso ee xooggiisuu madax bannaanade aan la addoonsanayn xooggiisii aan la la addoonsanaynin wuxuu ka kugu biiri maayo bay yidhaahdeen dadka dawladda ka soo horjeeda iyagoo markaa u jeeda shabaab oo kale inuu yaraanayo waana la tijaabiyey oo waddankaa beeriyo kuu sheegayo anigu waxaan tegey waxaan tegey laba kun iyo sagaalkii oo mar wax ka soo dhigay jaamacada alle ku taalla xafiiska halkaa ku yaalle ninkan uu ka madaxyana waan siyaartay waxay yareeyeen isku dayeen qolo shaanin baati la odhan jiray ayaa ku kacday dawladda dayartan bay xoogga saareen markay saareenna dadkii oo dhan baa ka soo wada noqday markaa dhinaca dhaqaalahana waa u fiican tahay dhinaca nabadgelyadana waa u fiican tahay dhinaca siyaasaddana waa u fiican tahay in xoogga la saaro dadka dayartaa xoogooga iyo maalkooga intaba in la ilaaliyo oo iyaga loo adeegayo
ugu dambayntii madaxda cusub ee dowladda soomaaliya oo marar badan ku celceliyey inay xoogga saari doonaan danaha iyo u adeegista shacabka ayaa looga fadhiyaa wax ka qabashada dabaqadaha nolosha ee sii kala durkaya ee ka abuurmay magaalooyinka waaweyn ee dalka ee ay muqdisho ugu horrayso iyo sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa dhallinyarada si looga hor istaago tahriibka iyo ku biirista kooxaha argagixisada